بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowma qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada azallaaqa oo muuqaal ka soo saartay howlgalkii ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen magaalada jiibuu ee waddanka burkina faso diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda oo duqaymo ka geystay waddanka yemen iyo in ka badan boqol iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ah oo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ku shahiiday qidaaca khaza maamulka trump oo qorsheynaya in hal milyan oo falastiiniyiin ah loo raro waddanka liibiya hogaamiyaasha dawaaqida ururka jaamacadda carabta oo maanta ku kulmay magaalada bakhdad maxay tahay madax bannaanida ay dowladaha carabta sheegan karaan xilli yuhuudda ay tarabtarab u xasuuqayso shacabka qidaaca khaza ayna ciidamadooda duulaan ku joogaan suuriya iyo lubnaan ra-iisul wasaaraha ingiriiska oo weerar afkaha ku qaaday dadka soo galootiga ah ee waddankiisa ku nool isagoo britain ku sifeeyey jasiiradda ajaanibta qaaradda yurub imise tirilyan oo dollar ayuu trump ka soo daldashay khasnadda xukaamta dabadhilifyada ah ee waddamada sacuudiga qatar iyo imaaraadka intii uu ku gudi jiray booqashadiisii waddamada khaliijka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت wahagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha dulqacdaha sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa toddobaadkii hore duulaan barakaysan waxa ay ku qaadeen magaalada jiibuu oo fariisin u ahayd ciidan ka tirsan kuwa xukuumadda ridada burkina faso iyagoo sidoo kale gebihaanba gacanta ku dhigay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay mu'asasada azallaaqa toddobaadkii hore waxaa allaha fadligii howlgalkaasi lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari iyadoo mu'asasadu ay soo saartay muuqaal lagu soo bandhigay qaabkii uu u dhacay duulaankaasi
قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه muuqaalkan oo la daawan karo muddo shan iyo labaatan daqiiqo ah waxay azallaaqa si faahfaahsan ugu soo bandhigaysaa qaabkii u dhacay howlgalkaasi ugu horreynna waxaa lagu daawan karaa boqolaal ka mid ah ciidamada mujaahidiinta oo ku sii taqadumaya fadhiisimaha cadowga
واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه كل باغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عنه ciidamada mujaahidiinta ayaa dhowr jiho ka weeraray fariisinka malishaadka xukuumadda riddada wagaduugo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal qaatay in muddo ah sida ay soo gudbinayso kaamirada asalaaqa muddo saacado ah oo la hardamayay kadib allah subxaanahu wa tacaala wuxuu addoommadiisa u sahlay inay jiraan saldhigyada cadowga waxaana muuqaalkan lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan xerada malishaadka ciidanka riddada burkina faso iyo iyagoo sidoo kale baacsanaya maliishaadkii firaxadka ahaa
غير مجهول المكان أينما نادى المنادي في دجى النقع يراني ويسامي مع قناتين في عالي شاهدان أنني أطعم القصر وهو يقضى الجنان أسقيه كأس المنايا وقراها هداني بشعير النار ببأس وأطاها بجنان إيماني ليث عبوس ليس لي في الخلق ثاني خلق الرمح لكفي والحسام الهندواني إيماني ليث عبوس ليس لي inta ay socotay macrakadan waxaa soo farageliyey ciidanka cirka ee xukuumadda riddada burkina faso balse allah fadligii libaaxida towxiidka jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa si adag kaga hortegay muuqaalka ayaana lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo adeegsanaya hubka noocyadooda kala duwan iyagoo ka hortegaya diyaaradaha cadowga isugu jira kuwa dorooniska ah iyo sidoo kale kuwa helikobtarka من الكفار والذنب ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشهب إلى أن كفنا يقدم بشرعة خالقي ربي ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشهب إلى أن في الدنا يحكم بشرعة خالقي ربي قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سألقي بقتلهم لهبي نذير الشر قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سألقي بقتلهم لهبي دم على الكفار بالغضب markii ay ku fashilmeen iskudayadii cirka iyo midkii dhulka ay ku doonayeen malishaadka xukuumadda wagaduugo inay magaalada ku soo ceshtaan allah fadligii ciidamada mujaahidiinta ayaa gebiahaanba isku fidiyey waxaana muuqaalka lagu daawan karaa iyagoo gudaha u galaya magaalada kaamarada azalaaqah ayaa soo qabanaysa ciidamada mujaahidiinta oo qaniimaysanaya qalabkii yiilay xafiisyadii ay ku shaqaynayeen maamulkii xukuumadda riddada burkina faso halkaasi uga dhisnaa iyadoo gebagabada muuqaalka azalaaqah lagu soo bandhigayo hubka kala duwan ee allah fadligii ciidamada mujaahidiintu ay soo qaniimaysteen
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتياه فيه للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتياه فيه نسمو في الطليعة في المعامع والوقيعة فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة howlgalkii jiibu ayaa ka mid noqonaya weerarada allah fadligii lagu dhigbixinayo maliishaadka xukuumadaha riddada ah ee ka jira galbeedka afrika toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya ayaana ku dhowaad saddex boqol oo askari waxay ciidamada mujaahidiintu ay ku dileen howlgallo kala duwan oo ay ka fuliyeen waddamada mali iyo burkina faso kadib markii xukaamta militariya ee ka jirta mandiqadda ay u taag waayeen ka hortagga duulaannada mujaahidiinta ayay kaalmo hor leh waxa ay weydiisteen dowladda ruushka toddobaadkii hore ayaana waxaa moskow booqasho ku tegey ibraahim tarowri hogaamiyaha militari ee burkina faso oo xilliga weerarkii jibu ee looga dilay labada boqol oo askari magaalada looga qabsadayna uu ku sugnaa isla ruushka marka laga soo tago murtasaqada ruushka sidoo kale murtasaqa ka socota dowladda turkiga ayaa ka howlgala dalalkaasi keliya maliishaadkan ayaana ka badin waayey inay xasuuqaan dadka abriyada ah kadib markii lagu dhigbixiyo howlgallada libaaxida towxiidka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب waa hagaag weli waxaad degaysanaysaan barnaamijka caalamulyowm qaybihiisii dhexana waa isla soo gaarnay magaalada baqdaad ee caasimadda waddanka ciraaq barqanimadii maanta waxaa ka furmay shir ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta haddaba maxaa shirkan looga hadlayaa maxaase wakhtigan ku soo beegay qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen elyaas cabdulaahi suweybood mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa hogaamiyaasha dawaaqidda ururka jaamacadda carabta oo kulan saacadihii lasoo dhaafay ku yeeshay magaalada baqhdaad ee caasimadda dalka ciraaq xilli yuhuuddu ay toban toban iyo tarabtarab ay u xasuuqayaan shacabka reer khaza duulaanna ay ku joogaan waddamada suuriya iyo lubnaan sida uu daabacay wargeeska independent carabiya waxaa caasimadda baqhdaad saacadihii lasoo dhaafay soo gaaray dowladaha ku midaysan ururka jaamacadda carabta iyagoona halkaas ku qabsaday shirkii soddon iyo afraad oo ay sheegeen in ay ku gorfeenayaan arrimo xasaasi ah oo gobolka ku qotoma waxay warbixinta ugu horrayntii qoraalkeeda ku bilaabaysaa baqhdaad ayaa martigelinaysa shirka soddon iyo afraad ee jaamacadda carabta iyadoo weli ay socdaan weerarada israa'iil ay ku haysa khaza ayna sii xumaanaysa xaaladda bini'aadanimo ee halkaasi ka jirta waxay jiriirada warbixinteeda oo sii socota lagu sheegayaa in shirkan uu ku soo beegmay xilli xaalad xasaasi ah ay gobolka ka jirto isbeddello dhowr ahna ay dhaceen tan iyo bishii lasoo dhaafay ee maarso wargeeska the independent carabiya waxa uu sheegayaa in isbeddelka ugu horreeya ee gobolka ka dhacay uu yahay in maraykanku uu cunaqabatayntii guud ee saarnayd suuriya sannadihii lasoo dhaafay uu ka qaaday sidoo kale ay socdaan wadahadallo dadban oo u dhexeeya iiraan iyo maraykanka isfahanwaa daranna uu ka dhex jiro trump iyo netanyahu haddaba isbedelladan oo idil oo ka xoogan kuwii hore iyadoo gobolka ay ka jiraan ayay dowladaha ku midaysan ururka jaamacadda carabta waxay saacadihii lasoo dhaafay sheegeen in ay doonayaan in ay soo afmeeraan xiisadda khaza dibudhisna ay ku sameeyaan guud ahaan khaza sidiiba ay horay ugu ballanqaadeen shirarkoodii ugu dambeeyey waxaa shirkan sidoo kale xaadir ku ah madaxweynaha maamulka maqaarsaarka ah ee maxamuud cabbaas iyadoo dhanka kale ila diblomaasiyadeed oo ku sugan gudaha baqhdaad ay sheegayaan in dowladaha ku midaysan ururkan dhammaantood ay shirka ku matalayaan xubno heer wasiire ah ixsaan al-shamari oo cilmiga istaraatiijiga ka dhiga jaamacadda baqhdaad jariiraduna ay soo xiganaysaa ayaa sheegay in guud ahaan marka la isku soo wada xooriye la doonaya in shirkan looga hadlo joojinta dagaalka khaza dibudhiska iyo bixinta gargaarka bini'aadanimo ee marinka iyo in la taageero go-aanka maraykanka ee uu cunaqabataynta uga qaaday suuriya iyo garab istaagga dowladda cusub ee lubnaan waxyaabahan oo idil ayay falanqeynno ka baxsan warbixintan waxay sheegayaan in dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ay ka tahay afka baarkii sidaba horey looga bartay in ballanqaadyo ay u sameeyaan markii ay isugu yimaadaan shirarkan oo kale gunaanadkii shirkan waxa uu dabcan daba socdaa kulan deg deg ah oo ay magaalada qaahira bishii lasoo dhaafay ee maarse ku yeesheen hogaamiyaasha dowladaha dawaaqiidda carabta kaasoo ay ku meelmariyeen qorshe ay sheegeen in khaza ay uga dhisayaan dowlad ay filistiiniyiintu leeyihiin islamarkaana ay guud ahaan burburkii khaza ay u beddelayaan magaalo bilicdeedu ay sarrayso middaas ayaana dabcan waxay noqotay ballanqaad afka baarkii ah qaramada midoobay iyo dowladaha yurub oo xaalad shoog ah ka qaaday diidmadii maraykanka ee ahayd inuu maalgeliyo ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalkan muslimka ah ee soomaaliya haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay isbahaysiga eyisom waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida uu baahiyo wargeyska the daily euro times qaramada midoobay iyo dowladaha yurub ayaa xaalad shoog ah ka qaaday diidmadii xukuumadda washington ee ahayd in aysan marnaba maalgelin doonin ciidamada kufaarta afrikaanta soomaaliya xilli dowladda ridada ah ee muqdisho ay qarka u saaran tahay ayay jariiradu leedahay fashil iyo in la afgembiyo waxay jariiradu leedahay in go'aankan uu maraykanku qaatay uu keliya ka wen yahay bixinta miisaaniyadda balse waxaa intaasi sii dheer in maamulka trump uu saluugsan yahay waxqabad la'aanta ka jirta gudaha Soomaaliya iyo sida ciidamada kufaarta Afrikaanta ay ugu fashilmeen in ay ka hortagaan awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Saraakiisha Ameerikaanka ah ayaana hadda waxay dhanka kale ku adkeysanayaan diidmadooda ku aadan in ay maalgeliyaan howlgalka AU SOM haddii aanan dib u habeyn ballaaran lagu sameyn kordhinta culeysyada caalamiga ah ee la wada wajahayo ayay yidhaahdeen isku soo wada duuba dowladaha ku bahaysan howlgalka au som ayaa hadda waxay isku dayayaan ururinta qarashaad aanan la ogeyn inta ay gaarsiin doonto ciidamada kala duwan ee ku sugan gudaha soomaaliya waxayna si guud ahaaneyd middan dabcan muujinaysaa sida gebi uu uga sii laalaada howlgalka au som ee sanadkan lagu bedelay midkii hore ee admis iyadoo diraasadaha soo baxaya iyo macaahidda kala duwan ee ka faalooda arrimaha amniga afrika ay diiradda saarayaan sii xoogeysiga awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sida xukuumadda muqdisho ay mar waliba qarka ugu saaran tahay masiir la mid ah midkii ka dhacay gudaha caasimadaha dimashik iyo kaabuul ra-iisul wasaaraha ingiriiska oo weerar afka ah ku qaaday dadka soo galootiga ah britanna ku sifeeyey jasiiradda ajaanibta ee ku taalla qaaradda yurub waa qodob kale oo uu wax ka daabacay wargeyska maalinlaha ah ee alqudus al carabiya ra-iisul wasaaraha ingiriiska kir starmer ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar afka ah waxa uu ku qaaday dhammaan soo galootiga dalkiisa kaga yimaada qaaradda yurub iyo waddamada kale ee afrika isagoona britain ku sifeeyey jasiiradda soo galootiga ee qaaradda yurub kadib soo yeeritaankii hadalka ninkan waxaa si aad ah uga carooday hogaamiyaasha masiixiyiinta iyo kuwa yuhuudda ah ee ku nool gudaha dalka ingiriiska waxayna saacadihii lasoo dhaafay si wadajir ah u soo saareen warqad ku socota kir starmer oo ay ugu sheegayaan in uu ka laabta hadalkii uu dalka ingiriiska ugu sifeeyey jasiiradda ajaanibta ee qaaradda yurub waxa uu kir starmer sidoo kale uu sheegay in dib u habeen ballaaran ay ku samayn doonaan hannaanka soo galootiga ee dalka ingiriiska waxay warbixinta oo samaynaysa xigashooyin kala duwan ay sheegaysaa in tallaabada uu qorsheynayo ra-iisul wasaaraha ingiriiska ay ka mid yihiin in dib loo celiyo shakhsi walba oo ka weyn da-da siddeed iyo tobanka sano kaasoo aanan hayn wax shaqo ah islamarkaana la nool qoys aanan qoyskiisa ahayn waxay sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in dowladda ingiriisku ay qorsheynayso in dalalkooda ay dib uga celiso dhammaan ardayda halkaasi hadda ku nool ee ay waxbarashadu u socoto waana marka ay dhammeeyaan jaamacadaha taasoo ka duwan sidii hore maadaama ardayda markii hore ay dalkan isaga sii sugnaan jireen dowladda ingiriiska ayaa gunaanadkii waxa ay qorsheynaysaa sida warbixinno horeba ay muujiyeen in dadka ay tarxiisha ay macdamkooda u musaafirisa dalka ruwanda walow ilaa hadda midaas aysan warcad ka soo saarin xukuumadda kigaali guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubintoo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin suweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلا waa hagaag magaalada khaza ee dhulka filistiin waxay maalmahan marti gelinaysaa mid ka mid ah duqiymihii ugu cuslaa diyaaradaha dagaalka ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaana geysanaya duqiimo wuxuushnimo oo beegsanaya cisbitaallada iyo sidoo kale xeryaha barakacyaasha ah ay degan yihiin dadka reer khaza sida ay tirakoobyada muujinayaan tan iyo subaxnimadii maalinkii shalay ee jimcaha in ka badan boqol iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqaymihii dhacay iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan laba boqol oo kale muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa waxay muujinayeen shuhadada oo waddooyin ka daadsan iyadoo sidoo kale dhaawacyadu ay dhiig baxayaan iyadoo ay sii dheer tahay in cisbitaallada daawada ay gabaabsi ka tahay duqaymahan wuxuushnimo ayaa yimid iyadoo militariga maamulka gumaystaha yuhuudda uu ku dhawaaqay inuu sii xoojinayo howlgallada uu ka fulinayo magaalada khaza inkastoo wadahadalla ay ka socdaan magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar haddana falanqayaasha ayaa sheegaya in maamulka gumaystaha yuhuudda uu doonayo inuu sii cadaadiyo kooxaha muqaawamada filistiin isagoo ka argoosanaya dadka rayidka ah toddobaadkii lasoo dhaafay ayay kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sii daayeen askari ka tirsanaa ciidanka gumaystaha yuhuudda balse dhalash ahaan ka soo jeeda maraykanka kaasoo ka mid ahaa maxaabiistii la qabtay toddobadii oktoobar washington ayaana sheegtay in siideynta askarigaasi kadib ay oggolaan doonto in ay sii dayso gargaarka bini'aadanimo ee magaalada khaza sidoo kalena sii deyntiisa ay damaanad u tahay sii socashada wadahadallada inkastoo dowladda maraykanka aysan weli ka dhamaynin ballankeedii ahaa in la fasaxayo gargaarka bini'aadanimo ee magaalada khaza haddana shacabka ku nool qidaaca ayaa wajahaya gaajadii ugu xumayd iyadoo maalmahan ay u sii dheer tahay duqaymaha oo ku sii kordhay dhanka kale diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa maalinimadii shalay waxay duqaymo xooggan ay ka fuliyeen waddanka yemen iyagoo beegsaday dekada ay maamulayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta dekadaha la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah midda ku taala magaalada xudaydah oo ah tan ugu weyn iyo sidoo kale dekadda raas ciisa ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaana ka hor inta uusan fulin weeraradaasi wuxuu fariin digniin ah u diray shaqaalihii ka shaqaynayey dhanka kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in maamulka trump uu qorsheynayo in in ka badan hal milyan oo falastiiniyiin ah oo ka soo jeeda qidaaca khaza loo raro dalka liibiya isagoo weli ku howlan damaciisii ahaa in magaalada khaza laga raro shacabka reer filistiin iyo muqaawamadooda lagana dhigo mid ka mid ah mustawdanaadka sahaynada nidaamyada ka jira waddanka liibiya ayaa la sheegay in tani ay ku beddelanayaan in dowladda maraykanka ay sii deyshto dhaqaalihii ay dalkaasi ka xayirtay intii uu socday kacdoonka liibiya
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyom imise tirilyan oo dollar ayuu trump ka soo daabushay khasnadda xukaamta dabadhilifyada ah ee waddamada sacuudiga qatar iyo imaaraadka intii uu ku guda jiray booqashadii waddamada khaliijka warbixintan waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen xaaris cabduqaadir madaxweynaha dowladda saliibeedaha maraykanka donald trump ayaa maalintii shalay soo gebagabeeyey socdaalkiisii uu ku tegay dalaalka khaliijka isagoo booqasho ku jooga imaaraadka carabta kadib markii hore u soo maray sacuudiga iyo qatar intii uu ku socdaalayo dalaalkan trump waxa uu saxaxay wax loo bixiyo heshiisyo ganacsi oo balaayin dollar ay ku kacayaan wuxuuna sidoo kale helay ballanqaad maalgashi oo ka yimid abudabi kaasoo ka badan hal trilyan oo dollar trump ayaa socdaalkiisa oo afar maalmood socday wuxuu kasoo bilaabay talaadii lasoo dhaafay magaalada riyaad ee dalka sacuudiga kadibna wuxuu u gudbay magaalada dawxa ee dalka qatar isagoo ugu dambeyntii kusoo afmeeray socdaalkaasi magaalada abudabi ee imaaraadka carabta booqashadiisii maalmihii lasoo dhaafay dalalkan waxay ahayd ti maalmihii lasoo dhaafay ee dalalkan waxay ahayd ti labaad marka loo eego muddo xileedkiisii hore wuxuuna maalintii shalay kala laabtay waddamadaasi lacago balaayin dollar iyo heshiisyo trilyonaad dollar ay ku kacayaan gaalkan ayaa si diiran waxaa lagu soo dhaweeyey dalalkan saddexda ah ee uu booqday wuxuuna si gaar ah u ammaanay madaxweynayaasha waddamadaasi waxa uu sheegay in isaga iyo dhexal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ay ka dhexayso maxabo aan la qiyaasi karin iyo saaxiibtinimo taasoo ka duwan xiriirkii xumaa ee aal sacuud kala dhexeeyey maraykanka fatradii tan ka horreysay ee talada washington uu hayay jo baiden maxamed bin zayid ee isna trump waxaa u ballanqaaday in dalkiisa uu ku maalgelin doono gudaha maraykanka lacag dhan hal dhibco afar trilyan oo dollar tobanka sane ee soo socda trump oo dhankiisa soo dhaweeyey arrinkan ayaa waxa uu sheegay inuu ka dhigan yahay maalgashigii ugu weynaa abid ee dalkiisa isagoo bin zayd uga mahad celiyey heshiiskaasi isla arrimaha la xidhiira maalgashiyada sacuudiga ayaa wuxuu trump u ballanqaaday lacag lix boqol bilyan oo dollar oo maalgashi ah ayna ku jiraan heshiisyo arrimaha hubka qatar dhankeeda waxay sheegtay inay diyaarinayso heshiis ay ku iibsanayso diyaarado nooca bowing oo qiimahoodu yahay laba boqol bilyan oo dollar dowladda hirdada imaaraadka carabta waxa ay saxiixday heshiisyo ay ku jiraan kuwa ay shirkadaha diyaaradaha imaaraadka ee itixaad ay kaga iibsanayso maraykanka diyaarado nooca bowing iyo g e airspace kaas oo ku bixinayso lacag dhan afar iyo toban bilyan oo dollar heshiis lixdan bilyan oo ay shirkadda adnoog kaga qayb qaadanayso mashruuc shidaal ah oo ka dhaca gudaha maraykanka iyo laba boqol bilyan oo dollar oo heshiisyo ganacsi lagula gelayo maraykanka inkastoo madaxweynaha maraykanka uu ku faanayo trilyonaad dollar oo ka dhexleh socdaalkiisi dalalka sacuudiga qatar iyo imaaraadka hogaamiyaasha dabadhiifyada ah ee dalalkan ay kula tartameen sida ay uga farxin lahayn sayidkooda ayaa dhanka kale waxaa deeqsinimada iyo sida dulinimada leh ee dowladahan ay lacagaha ugu farraqayeen wafdigii trump waxaa ka dhashay hadalheen xoogan oo caalami ah kadib markii qatar ay ku dhawaaqday in diyaarad nooca lagu tamashleeyo ay hadiyad ahaan ugu tala gashay donald trump ka hor intii uusan cagta soo dhigin dalkaasi taasoo dhinaca kale dood ka dhex abuurtay gudaha siyaasadda maraykanka iyadoo xisbiga dimuqraadiga ee kasii horjeeda trump ay ku sheegeen arrinkaasi inuu yahay musuq maasuq iyo fasaad muuqda waxaa dhanka kale xusid mudan in dowladda imaaraadku ay ahayd mid ka mid ah dowladihii labada kun iyo labaatanka ee cilaaqada u caadiyey maamulka sahyooniga iyadoo fulinaysa heshiiska loogu magacdiray abraham ee garwadanka ka ahayd dowladda sariibadaha maraykanka xilligaas uu talada hayay donald trump heshiiskaasoo sidoo kale qayb ka ahaayeen dowladaha maroko iyo baxrayn sidoo kale heshiisyada uu qalinka u qaatay madaxweynaha maraykanka muddada uu socdaalka ku mariyay saddexdan wadan waxaa ka mid ah mashruuca garaadka macmalka ama artificial intelligence trump ayaa imaaraadka waxaa u saxiixay heshiis muhiim ah oo ku saabsan horumarinta dakaaul isdhinaaciga ama garaadka macmalka imaaraadka ayaa doonaya inuu hoggaan u noqdo teknolojiyadda a i si uu uga baxo ku-tiirsanaanta dakhligiisa saliidda maraykanka ayaana bedelay qaar ka mid ah xayiraadihii biden uu saaray teknolojiyadda qeybaha a i taas oo ka dhigaysa in imaaraadku uu si sahlan u helo teknolojiyadda maraykanka marka aan si gaar ah u eegno qiimaha lacageed ee madaxweynaha maraykanka iyo heshiisyada uu kala soo laabtay socdaalkiisii qaatay afartan maalmood trump oo socdaalkiisii ay ku helinayeen mas-uuliyiin amerikaan oo xilal kala duwan u qaabilsan sida kuwa arrimaha hubka ah kuwa matelaya tamarta sidoo kale teknolojiyadda ayaa ku guulaystay in lacago aad u badan oo boorsada kaga soo buuxsado madaxweyntaasi waxa uu markii ugu horreysay qalinka ku duugay heshiisyo isugu jira arrimaha difaaca tamarta duulimadyada iyo sidoo kale dhanka caafimaadka iyo teknolojiyadda kuwaasoo ula galay dowladda sacuudiga qiim ahaana heshiiseen waxaa lagu qiyaasay lacag dhan lix boqol bilyan oo dollar waxaa kusoo xigay socdaalkiisii qatar dalkaas oo martigeliyey heshiisyo xoogan oo qiimahooda uu gaaray labalaabka heshiisyadii ka dhacay sacuudiga hal trilyan sideed boqol bilyan oo dollar ayuuna ahaa qiimaha uu ku kacay heshiiska maraykanka iyo qatar iyadoona isfahamkan uu kii sacuudiga ee ibn salmaan uu saxiixay uu dheeryahay hal trilyan iyo laba boqol bilyan oo dollar heshiisyada trump iyo hogaamiyaha qatar ee iyana waxa ay isugu jireen kuwa la xidhiira tamarta diyaaradaha iyo amniga dhanka imaaraadkana si guud qiimaha uu ku kacayo heshiiska bin zaid iyo trump waxa ay gaarayaan hal trilyan iyo afar boqol bilyan oo dollar sidaas waxaa iskugeynta lacagaha ku dhacaya boorsada madaxweynaha maraykanka ee laga dhexlay heshiisyadan ay gaarayaan saddex trilyan iyo laba bilyan oo dollar heshiisyada uu trump la galay imaaraadka ayaa waxaa loo tixgeliyey inay tahay midda dhalisay muranka ugu xoogan ee gudaha siyaasadda maraykanka markii loo eego heshiisyada lala galay qatar iyo sacuudiga iyadoona heshiiska imaaraadka uu diradda saarayay inta badan aaladda garaadka macmalka ama teknolojiyadda magaceeda loo soo gaabiyo a i heshiisyadaasi waxaa qayb ka ah in maraykanka oo imaaraadka u ogolaado inay hesho teknolojiyadda qayb ka mid ah aaladda sirdoonka macmalka taas oo adkeyd in loo diro dowlado kale iyadoo laga baqayo in xogaha teknolojiyadda maraykanka loo dusiyo dowladda shiinaha hase ahaatee maamulka trump ayaa albaabada waxaa u furi doonaa imaaraadka taasoo qayb ka ahaan doonta mashruuca ay washington magaalo u gaar ah garaadka macmalka uga hirgelinayso dalka maraykanka dhanka qatar madaxa fulinta ee shirkadda diyaaradaha bowing kiri orsberg ayaa kaalin weyn waxa uu ka geystay heshiis ay maraykanka la gashay shirkadda diyaaradaha khuduud ee dalka qatar heshiiskaas uu ku yimid codsi lagu sheegay mid taariikhi ah oo qatar ay u gudbisay maraykanka waxaana lacagta ku baxday heshiiskaasi lagu qiyaasay lix iyo sagaashan bilyan oo dollar si ay u hesho qatar laba boqol iyo toban diyaaradood oo isugu jira dreamliner iyo sidoo kale diyaaradda magaceedu yahay toddoba toddoba toddoba x sidoo kale shirkad qaabilsan teknolojiyadda difaaca oo taabacsan qatar ayaa toddoba sagaashan bilyan oo dollar waxa ay ku bixisay mashaariic dhanka horumarinta teknolojiyadda ah oo ay la gashay shirkadaha teknolojiyadda ee maraykanka ugu dambeyn waxaa xusid muudan diyaaradda uu madaxweynaha qatar u hadiyeeyey dhiiggiisa maraykanka donald trump kaasoo sheegay in qatar ay diyaaraddaasi ugu deeqda maraykanka isagoo iska difaacaya eedeymaha uga yimid xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka diyaaraddan oo nooceedu yahay toddoba afar toddoba jambu ayaa qiimaheed waxa uu gaaraa afar boqol milyan oo dollar iyadoona la filayo in trump u adeegsado safarada madaxtinimo dhanka heshiisyada sacuudiga waxaa ugu horeeya heshiis dhanka hubka ku kacaya boqol afartan iyo laba bilyan oo dollar بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى